ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug kuwa deegaanka iyo ciidamada xooga dalka ayaa duulaan qorshaysan ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku yaala deegaanka shabeelow ee koonfurta gobolka mudug dagaalka oo socday saacado badan ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay waxaana warar kala duwan oo v o a ay heshay ay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug jenaraal maxamed nuur cali gadaar ayaa v o a u sheegay in dagaalka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac islamarkaana ay jab xoogan gaarsiiyeen maleeshiyadii al-shabaab ee duulaanka ay ku qaadeen waxaa sidoo kale v o a uu u sheegay taliyaha in halkaa uu ku dhintay allaha u naxariistay gaashaanla sare cali naasir cabdi aadan oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xooga dalka islamarkaana taliya ku-xigeenka ciidanka militariga isku dhafka gobolka mudug ka mid ahaa waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay xogayihii dowladda hoose ee degmada gaalkacyo cabdiqani afdhuub dhinaca kale warar kala duwan oo v o a ah heshe ayaa sheegaya in fariisinkii maleeshiyada al-shabaab ee duulaanka lagu qaaday ay weli ku sugan yihiin kooxdii maleeshiyada al-shabaab ee halkaasi ku sugneyd waxaana wararku ay tilmaamayaan in khasaare xoogan uu sababay dagaalkii aadka u xooganaa ee u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedka galmudug dadka deegaanka oo isku dhinac iyo maleeshiyada al-shabaab ee duulaanka lagu qaaday qaybo ka mid a koonfurta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu doonaya in fariisimada al-shabaab ay ku sugan yihiin iyo deegaanada looga xoreeyo waxaana dhowaan ciidamada daraawiishta kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo xooga dalka iyo dadka deegaanka gacantooda soo galay deegaanada qaycad bacaadweyne iyo camaara halkaasi oo muddo fariisin u ahayd maleeshiyada al-shabaab waxaa sidoo kale ciidamada ay muddooyinkan wadeen dhaqdhaqaaqyo ku aadan xoreynta qeybo ka mid a koonfurta gobolka mudug qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalka ayaa la gaarsiiyey goobaha caafimaadka gobolka mudug waxaana sidoo kale ay saraakiisha v o a ay u xaqiijiyeen in dhaawacyadii darnaa loo qaaday magaalada muqdisho taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug jenaraal maxamed nuur cali gadaar ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada daraawiishta kuwa dowlad goboleedka galmudug xooga dalka iyo dadka deegaankuba ay weli ku sugan yihiin goobihii dagaalku uu ka dhacay islamarkaana ay doonayaan xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab isgaarsiinta oo aada u liidata aawadeed ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara dagaalka khasaaraha uu sababay dhimasho iyo dhaawac ee kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo